barnaamijka dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddeena duurnimo oo kaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysantaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika
waa arbaca bisha sebtembar waa afar iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid ah waraysi ka hadlaya waayaha dhallinyarada oo lagu cabirayo habsugaaneed warmaandhow wakhtigii kaa baxsaday baadidoon ma leh warmaandhow buhaanka iyo ayuu buuqa kugu dhaafin warmaandhow waxbarad waa intaan laabtu buuxsamin warmaandhow ba iyo wow ma karo boqolnin gaadha warmaandhow biraad garan waxaa kaaga fudud baad sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan kulan ka dhacay magaalada boosaaso oo dhallinyarada looga wacyigelinayay arrimaha tahriibka tahriibtu waxa weeye qof dhulkiisa ka haajiray oo ka cararay oo meel uu socdo aan aqoon oo dhibaato badan la kulmaya waa maqasheenoo qaar baa saxaraha naftu kaga dhacday qaar baa maxaanku dhahdaa magafe ee keliyaha kala baxay wax magafe la yidhaahdo qaar baa badaha ama badda casan noqoto ama badda maxaanku dhahdaa ku qaraqmay waxaa kaloo aan idiin haynaa heesihii aad nooga barateen
codkaas harakiinna goordhow ayuu ibraahim inoo soo socdaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese qodobo ka mida warkii dunida
madaxweynaha maraykanka obama ayaa dejiyey hadafa in dalka uu keenayo boqol iyo toban kun oo qaxooti ah sanad xisaabeedka labada kun toddoba iyo tobanka taasi oo toban kun ka badan qorshihiisii hore islamarkaasina boqolkiiba soddon dheer tirada qaxootiga sanadkan yimid maraykanka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa qorshahani dib u dejinta ku dhawaaqay intii uu socday kulan ula yeeshay guddiga cadaaladda ee aqalka wakiilada iyo sanadka ee maraykanka markii ugu dambeysay ee turistaas u badan oo qaxootiya dalka maraykanka la keeno ayaa waxay ahayd wakhtigii madaxweyne clinton iyo shantii markaasi oo clinton u aqbalay in dalka ay yimaadaan kun oo qaxootiya
waxay u muuqataa inay maanta dalka siiriya ka dhaqan gashay xabad joojin ay isla meel dhigeen maraykanka iyo ruushku hase ahaatee waxaa sidii la rabay aan loo qaybinin gargaarkii bini-aadannimo iyada oo xukuumadda siiriya ay ku doodayso in gargaarka gaadhaya magaalada alebo inay tahay in laga hago dimashik hay-adaha gargaarka bini-aadannimo ayaa sheegay inay sugayaan habab kale oo damaanad qaadaya ammaankooda oo aan ahayn xukuumadda bashaar al asad oo keliya balse ay naawilayaan kooxaha kale ee ku lugta leh xiisadaha ka jira dalka siiriya
inta badan sugaanyahanada soomaaliyeed waxaay kaalin muuqataa ay kaga jiraan waxsheega iyo waaye ka waranka gaar ahaan da-da yar haddaba abwaan xuseen maxamed cali ayaa waxa uu ka mid yahay da-yarta abwaanku waxaa inta badani uu ka maansoodaa arrimaha bulshada habnololeedka bulsho iyo sidoo kaleeto tilmaanta la xiriirta da-yarta waryaheena v o e barqad maxamuud kaariye ayaa dhowaan safar shaqo waxa uu ku tegay gobolka sanaag waxauna abwaanka uu kula kulmay magaalada ceragaaba uu degan yahay wuxuuna la yeeshay wareysi la xiriira arrimaha iyo sugaanta uu curiyey
had iyo jeer abwan waxaa jira dhallinyartu wakhtigan la joogo duruufo badan baa ku gadaaman dhinaca abuurka ganacsiga iyo hfikirka iyo hal abuurka sidoo kale dhinaca suudal iyo dhaqaaq intooda badan ku abuuran oo la beegsanayo dalal kale iyo yurub iyo badaha laga tallaabayo qaarkood ku dhimanayaan duruufaha ku gadaaman maanta dhallinyarta taa iyada ma eegta horta marka hore dhallinyarada marka hore gabay baa jira aan khaasba tala barbaar la yidhaahdo magaciisa waxaa la yidhahdaa waa tala barbaar Een, intii marka aan ugu talagalay ay islahay qofka dhaliwaano iyo wacdi iyo arag tusaale een, way ku guda jirtaa Een, waxaa gabaygaas la yidhahdaa tala barbaar bismillaahi baan idhi murtida bilowga koowaad barakadii rasuulka iyo sallina waan ku baarigay sida ceel ishii soo baxday oo webi ka soo booday warmaandhow adaan kuu burqane maqal banuudayda warmaandhow tiraa waa belo ee beegan hore kaalay warmaanto warmaandhow murtidu waa badhi ee sida biyow quudo sida biyow quudo warmaandhow ha baylihin talaan kuu bandhigayaa warmaandhow intaad boodi baad baawar leedahay warmaandhow wakhtigii kaa baxsaday baadi doon ma leh warmaandhow buhaanka iyo ayuu buuqa kugu dhaafin warmaandhow waxbarad waa intaan laabtu buuxsamin warmaandhow ba iyo wow ma karo boqol nin gaadha warmaandhow biraad garan waxaa kaaga fudud baar warmaandhow ha baylihin cilmigu barasho weeyaan warmaandhow ha baylihin cilmigu barasho weeyaan warmaandhow ninkii aan wax baran baadi ku caddaa warmaandhow ninkii aan wax baran noloshi waa been warmaandhow ha baylihin cilmigu barasho weeyaane warmaandhow bilaash laguma helo booli oo kale warmaandhow bilaash laguma helo booli oo kale warmaandhow bur maaha iyo bariis badar dukaan yaal warmaandhow sidii baakadii looma biicsado warmaandhow ha baylihin cilmigu barasho weeyaan macnihii dukaan ma yaallo daas lagama soo qaadanayo lagama soo qaadana dukaan dadaal iyo juhdi buu u baahan yahay buu u baahan yahay mandhow beled fog baa loo tagaa aan baxdaa jirin war mandhow baryaa loo dhaxaa bogashadiisii war mandhow ha baylihin cilmigu barasho weeyaan war mandhow ha baylihin cilmigu barasho weeyaane war mandhow ninkii aan wax baran noloshi waa been war mandhow ha baylihin cilmigu barasho weeyaan Een, halkaa marka marayay baan horuwa gudbay Een, macnaha isagaa badaa lagu maraa baxarka maandhow isagaa badaa lagu maraa baxarka maandhowe isagaa batroolka iyo nimcada baadhitaanka leh isagaad barwaaqada adduun badi ku gaadha war maandhow ha baylaheen war maandhow ha baylaheen cilmigu nolosha wowbeys waa waa u saldhig nolosha isagaa indhaha kuu baxsha aad beegu socotaa isagaa bannaan kaaga dhiga sariga buuraa isagaa allaha weynku bara boqorka maandhow isagaa allaha weynku bara boqorka maandhow isagaa xaq iyo baadilkaba lagu bayaanshaaya isagaad xaqiiqada ku bogan waxaad u baahnayd isagaad xaqiiqada ku bogan waxaad u baahnayd warmaandhow ha baylihin cilmigu nolosha wowbeys warmaandhow banuudayda maqal waad waa bare warmaandhow dhagaha ii bannay baadilka iyo laabta warmaandhow ha baylihin haddaan kuu burqaday caawa maandhow badhi ciddi baa loo cabbaa beeji taladayda maandhow badhi dib baa loo cabbaa beeji taladayda warmaandhow ilaahay ka baqa badi halkaad joogto warmaandhow arkaanta iyo baro xaqa bayaankiisa warmaandhow arkaanta iyo baro xaqa bayaankiisa warmaandhow ha baylihin wixii waajib kugu beegan warmaandhow ha cuni booliga oo beri dhexaadhaanta warmaandhow ha cuni booliga oo beri dhexaadhaanta warmaandhow ammaanada baro oo yaaray kugu baydhin warmaandhow ha bixin hana bedelin baahi ha u quudan waa ammaanada macnaha baahi ha u quudan warmaandhow warmaandhow intaad boodi baad baawar leedahay warmaandhow wakhtigii kaa baxsaday baadi doon ma leh warmaandhow wakhtigii kaa baxsaday baadi doon ma leh warmaandhow ha baylihin wixii maanta kugu beegan yani waxaad maanta qaban karta beryaha u dhig habhaa Een, warmaandhow ha baylihin wixii maanta kugu beegan warmaandhow adduun beretankii waa barbaarnimo warmaandhow adduun beretankii waa barbaarnimo warmaandhow dhaqaalaha baro oo baylah ka ilaali warmaandhow dhaqaalaha baro oo baylah ka ilaali warmaandhow nin qayrkii baryaa waa bila adduun warmaandhow ninuu rag iska biday waa bila adduun ninuu rag iska biday waa bila adduune warmaandhow bakaylkii ha noqon baasha laga dhaafo warmaandhow bahdaa iyo haqadin gacalku soo booqday warmaandhow baridada ogow deriska baashaada baridada ogow deriska baashaada war maan dhow habaagoyn ciddii kuula tami baahi oo hadhan hebel baan wax siiyo hebel baa halkan aan waxisa yacnii tarsheegashiya baan ha ku darin ku darin haa war maan dhow baridada ogow deriska baashaada war maan dhow habaaweyn ciddii kuula tami baahi war maan dhow dhaqaalaha baro oo yaan lagaa badin war maan dhow adduun bereetan kii waa barbaarnay war maan dhow ha baylihin wixii maanta kugu beegan
kaasina wuxuu ahaa abwaan xuseen maxamed cali oo ah suugaanyahan soomaaliyeed waxaana uu u waramayey barqad maxamuud kaari
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa aad nagala socotaan magaalada boosaaso waxaa ka dhacay kulan looga hadlayo arrimaha tahriibka kaas oo dhallinyarada loogu soo bandhigay dhibaatooyinka tahriibka haddaba wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan ku eegaya munaasabadani ayaa ku saabsaneyd wacyigelinta tahriibta oo la farayay mas-uuliyiinta xaafadaha iyo weliba kaamamka barakacyaasha boosaaso inay dhallinyarada ka wacyigeliyaan falalka gurcan ee tahriibta waxaa soo agaasintay hay-adda i o m waxaana lagu casumay bulsho ka kala socotay xaafadaha kala duwan ee magaalada boosaaso iyo weliba kaamamka barakacyaasha ee duleedka boosaaso maxamed axmed ciise madaxa socdaalka hay-adda i o m ayaa ugu horeen furay kulankani wuxuuna faahfaahiyey waxyaabaha ay u qabteen maanta waxaa sharaf noo ah hay-adda i o m inaan isugu yeerno dadkan aadka u faraha badan oo iskaga yimi xaafadaha magaalada qaxootiyaasha iyo dadka barakacayaasha ah iyo weliba dadka tahriibayaashada ah dad ka mid ah marka sidaa daraaddeed waxaan halkan isugu nimaantay arrin wacyigelin ah wacyigelintaas oo aan rabno inaan ka wacyigelinno dhallinyaradeenna dhibaatada tahriibka oo aad ogtihiin siday aafo weyn ugu tahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo gaar ahaan dadka reer puntlandba wacyigelintaas waxaan rabnaa marka halkan waxaa laisugu keenkeenay inaad dadkii gaarsiisaan fariimaha ku saabsan khataraha ay leedahay tahriibku iyo dhibaatada lagala kulmo xilliga uu qofku tahriibo bulshadii kulankani ka qayb gashay ayaa dhalintii horay u tahriibtay waxay ugu baaqeen in dhallinyarada joogta dalka ay uga warramaan waxyaabihii ay mareen intii ay tahriibayeen iyo weliba waxyaaba ay hadda ku sugan yihiin oo dalka dibaddiisa ay ku hayaan marka waxaan rabnaa annagoo gacmaha ishaysana iskaashanayna inaan tahriibta ka waadagelinno buush hadduu yahay deegaan hadduu yahay oo daar yahay inaan dhex gallo oon wacdigelinno oo dhallinyaradeenna u sheegno inuu dalkeenna hooyo uu yahay maha muhuraan kii aad u baahanaysa maanta inuu yahay
tahriibtu waxa weeye qof dhulkiisa ka haajiray oo ka cararay oo meel uu socdo aan aqoon oo dhibaato badan la kulmaya waa maqasheen oo qaar baa saxaraha naftu kaga dhacday qaar baa maxaan ku dhahdaa magafe ee keliyaha kala baxay wax magafe la yidhaahdo qaar baa badaha ama badda casan noqoto ama badda atlantikada ha la yidhaahdee maxaan ku dhahdaaye ku qaraqmay waa dhibaato aad maxaan ku dhahdaayey u daran ka labaad waxa weeye marka ilmihii hebel meel heblu ka soo jawaabuuliyey saaxiibkiisa dibadda kala soo hadlaya meeshaa jooga iskuul baan galay hadda afka lay barayaa wixii aan hore ka barin waxba kama jiraan xoogaa lacagu soo dirayaa ninkaa weerka xiran oo waraaqaha lagu sawiray waa soomaali waxbaa ku akhriyaane soomaali ay ku waal doolarka waxaa lagu sheegaya hoosta ka soo tarmaya hoos ka taran baan anigu u aqaan meesha dadku doolar doolar yara war ma hoos ka taranba hoos buu ka tarmaya hal doolar baa la yidhahda mase hadhow waa lacag badan marka waxaasaa niyad qaaday kii miskiinka ahaa oran maayo jeeg ku xisaabta waalidka cilmigaaga tabartaada dalkaaga waxba iska dhaqaaqaya wuxuuriya hebelba tegiyo adna tag halkeesu ka soo barooranaya kan waa guraya bal maskaxda ku jirna kan qaadaya oo halkaa marinaya oo halka ka raraya oo ilaa soomaaliya ka gees ka gees saddex boqol konton milomitir oo malyan weeye ka soo wareejinaya muxuu u dhoofi waayey muxuu ardaga u ambinaya muxuu u ambinaya kan miskiinka muxuu wiilka soo baxay u ambinaya kan waxguraya kan soo soo lugaysiinaya kan jiljilada ka soo laabaya kan etoobiya ka soo kaxaynaya kan meelba ka keenaya casmaro ka saaraya oo halakan ku haraya muxuu isagu u socon waayey dadkii ina baddu ku dhammeeyey in xaggaa lagu dhammeeyey in xaggaa lagu dhammeeyey boogta gobadhi hadda hadlaysay baa taabatay dadka dadka raraya iyo dadka maalqabeedka oo wiilkayga yagyagta iyo silca aan ku koriyey wiilkiisii ninkii maalqabeenka igu forjeeyey oo xataa salaam calaykum war xataa wiilkayga wiilkiisa ma wada qaadin ar sidee tirreerbal waa ladanahay hadda yarkii baan diri allah salaamo yeel anigu waa urugoonaya waxaan aniga hooyadaaba urugoonaya waxaan leeyahay adna xaggee wax ka keentaa hooyada iyo waalidkaa ka dambeeya ilmihii markii la qabsado guriga xaraash ba ayay dheh kii diba jira u qayli kan dalka jooga u qayli ma gafe innagaa noolaynay ee dad kale ma noolayn
waxa weeye kuwa meesha jira kuwa waxaanu ognahay ehelka iyaga ah shan sano lix sano ku maqnaa oo meeshaan laga biiro oo maalin walba habartii guriga u xaraashtay haddana ay wareegayso oo u dirayso dhaqaaluhu ku noolaan lahaa iyo wuxuu dharka ku gadan lahaa waxa weeye iyaguna waxaan odhan karaa dadka dhibaatadu martaa oo dhibaatada la kulmaa malaa cadaawad bay noqdaan cadow bay noqdaan sababta oo ah waxaan hadalkaa u leeyahay qofka dhibtu maray waxaa la rabay oo ka gudbay oo meeshuu tagay aan waxba ugu tegin waxaa la rabay inuu sheego xaqiiqada inuu sheego inuu kuwa dalka jooga u sheego waxa uu la kulmay inuu u sheego dhibaataduu maray inuu u sheego xagga hadduu tagay muxuu la kulmay laakiin ma sameeyaano waxay sameeyaan waxay tagaan beero dad samaystay oo aysan waxba ku lahayn gawaari aanay lahayn guryo aanay lahayn bay tagaan oo isku soo sawiraan marka laga yimaado wacyigelinta tahriibta ee magaalada boosaaso lagu qabtay waxaa barbar socda in laamaha ammaanka puntland ay maalin walba soo qabtaan dhallinyaro iyagoo doonaya inay tahriibaan yuusuf maxamuud v o e boosaaso aad buu mahadsanyay yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintaasi dhinaca tahriibka inooga soo diray magaalada boosaaso ibrahim dhinacii heesaha ayaan ismaaciilow markana jilicinaa weliba dhallinyarada soo qabanaysa iska ka garanaya ibraahim haye wada dhalasho iyo zahrakin
dadka maanta waa canow waxba maanta hay qaban igu wiirso weliga hee weynahan wakiish
meesha meesha wacdalaa ka dhacay ibraahinow waa hees aad u macana leyle oo welibana lagu garnaqsanayo oo duruuftiina lagu sheeganayo maxay noo xiga xaggii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan
haddii aynu ku horrayno magaalada muqdisho waxaa ka furmay tartanka kooxaha kubadda cagta ee shan iyo toban jirrada ka hooseeya kaasoo noqonaya kiisii ugu horreeyey ee abid gudaha soomaaliya lagu qabto sida ay xidhiirka kubadda cagta soomaaliya shaaciyeen war ka soo baxay xidhiirka kubadda cagta soomaaliya ayaa lagu sheegay in tartankaasi oo sagaalkii bishan sebteembar ka furmay magaalada muqdisho ay ka qayb geli doonaan labiyo toban kooxood oo dhallinyaraha islamar ahaantaasina ay da'doodu ka hoosayso shan iyo toban sano gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab ayaa waxa uu u mahadceliyey xiriirka kubadda cagta caalamka ee fifa oo sheegay in gacan weyn uu ka geystay habsami socodka iyo qabsoomidda ciyaarahaasi kooxaha kubadda cagta ee kooxaha da'da yar si loo helo ciyaartooy da'yar oo mustaqbal ku leh ciyaaraha kubadda cagta soomaaliya dhinaca kale haddii aynu eegno kulamo ka tirsan champions liaga ayaa la dheelay maalintii shalay iyadoo kooxuhu ay isku arkeen naadiga kubadda cagta barcelona ayaa goolal toddoba gool ah waxa ay ku xaqdeen naadiga celtic toddobadaasi gool saddex ka mid a waxaa dhaliyey lionel messi halka neymarna uu ahaa ciyaaryahankii ugu caawimaadda badnaa goolashaasi la dheliyey oo afar caawimaad sameeyey intaa ciyaartu socotay laba suwares ayaa dheliyey halna iniesta halna ciyaaryahan neymar oo uu dheliyey laad xora iyadoo celtic aysan wax gool ah la imaanin gruubka ee naadiga f c basel iyo naadiga rasgad ayaa gool iyo gool ku kala baxay naadiyada baaqi san german iyo arsenalna sidoo kale gool iyo gool ayay ku dhammaysteen ciyaartooda gruubka b benfica iyo basictas ayaa gool iyo gool ku dhammaystay napoli waxa ay laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga dinamo kiev kadib markii naadiga napoli gool looga horumaray ayaa waxaa goolkaasi u barbareeyey islamar ahaantaasina goolkii guusha u dhaliyay ciyaaryahan milig oo dhowaanta naadiga nap ay la soo wareegtay gruubka d bayan munikh iyo rostof shan gool waxba naadiga bayan munikh ayaa ku badisay b s g eindhoven iyo atletico madrid oo kulmayna gool waxba naadiga atletico madrid ayaa guusha ku raacday gruubka c oo barcelona celtic manchester city iyo brusia manshon gladbach ay ku wada jiraan ayaa kulanka naadiga manchester city iyo brusia manshon gladbach la rajaynaya in shalay la ciyaaro dib loo dhigay sababo cimilada oo aan ahayn mid wanaagsan ayaa la filaya in maanta la dheelo kulmada kale ee maanta dhici doona dhegaystayaal waxaa sidoo kale ka mid ah gruubka f bayan liverkusen c s k e moscow ayaa dheli doona tottenham hosber iyo f c monaco ayaa wada ballansan kooxaha warzawa iyo brusia dodman ayaa dheli doona kooxaha real madrid iyo sporting ayaa dheli doona club bruge iyo leicester city ayaa wada ballansan f c porto iyo copenhagen ayaa dheeli doona dhegaystayaal yuventus waxay la ciyaari doontaa naadiga f c sevilla leon iyo dinamo zagreb ayaa dheeli doona siyaal xubinta ciyaaraha halkaa haynoo joogto
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha inala socodsiinaya haatanna dhinacii heesaha haddaan mar kale jaleecno heesta xasna ee ku luuqeeyo fanaanka cabdiqaadir jubba
Sida urag xalaal
heestaasi uu ku luqaynaya cabdulqaadir jubba ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenna duhurnimo intaan mar kale kulmi doonno waa ismaaciil xuseen farjar iyo anigu ah ibraahim xasan daandurey iyo maxamed cabdi sandheer oo xagga falsamada oo idinkaga tegayay nabadgelyo